أيها الإخوة والأخوات فرحضوا walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan أختاه فرقي بين الحجاب الشرعي والحجاب المتبرج يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala ashaykh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahu llah majliska koobaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواتي في الله waxaa biidni illaahi jalla sha'nuh galabta aynu qaadan doonnaa mowduuc ciwaankiisu uu yahay ukhtaahu farriqii bayna alxijaabi alsharciyi waalxijaabi almutabarij walaashayda muslimaddaay waxaad kala farqisaa ama aad kala saartaa xijaabka sharciga ah ee shuruuddu u dhammayska tiran tahay iyo xijaabka mutabarijka ah ee quruxdaada muujinaya waa laga yaabaa in la isweydiiyo ma xijaab baa jira lo odhan karo waa mutabarij jawaabtuna waa haa oo xijaabka aan shuruudda oofsan ee quruxdii waxa weeyaan muujinayeen qarinayni waa mutabarij oo magaca waa ka xijaab xaqiiqa ahaanna waa ka tabaruj laakiin xijaabka sharciga ah ee shuruuddiisu ay dhammayska tiran tahay ayaa lagu tilmaami karaa alxijaabu sharci waxa walaalayaal mudan oo muhiima inaynu ogaanno xijaabku waa cibaado ee caado ma aha cibaado kastaana waxay ku ansaxdaa shuruud iyo dawaabid loo dhigo oo wax walba cibaado lama yidhaahdo sidaa darteed ayaa maro kastoo la xidhaa xijaab aanay noqonayn ilaa shuruudda loo eego ukhtilmuslima sida aad salaadaada sixadeeda iyo ansixiddeeda ugu eegaysa shuruudda ee aada soomkaaga ugu eegaysa wuxuu kaaga ansaxayo iyo waxa uu kaaga burayo ayaa aad iyo aad muhiim ay u tahay huga aad qaadanayso iyo marada aad xidhanayso inaad shuruuddii shareecada u eegto si aanad u noqon mutaxajibatun mutabarija mid dhinacna ka xijaaban dhinacna mutabarija ka ah oo xijaabkeedii shuruudda aanu oofsan ama aanu dhammaystiran waayo tabaruj markaynu tilmaamanna ama aynu leenahay tabarujka waxaa la yidhaha waa idhaaru ziina wax kastoo quruxda muujiyaa waa tabaruj marka ciwaanka aynu doorannay ama aynu nidhi bnfariqii bayna alxijaabi alsharci waalxijaabi almutabarij maqsuudkiisu kaa weeyi walaalayaal inta aanan dulucda mowduuca u daadegin waxaan ugu horrayn tilmaamayaa haweenka ama dumarku waa fitnatun xubbiba ilayha nufuus marka ugu horraysa waa fitno yacnii nufuusta dadka la jeclaysiiye oo lagu fidnoobo oo adduunyada arrimaheeda lagu fidnoobo waxa ugu horreeya waa dumar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa taa ku tilmaamay fii kitaabihi alkariim oo allah waxau idhi jalla jalaaluh zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisaa'i waalbaniin waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfida waalkhayli almusawamati waalancaami waalxarf dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lma'aab allah waxau idhi jalla jalaaluh zuyina linnaasi xubbu shahawaat dadka waxaa loo qurxiyey shahawaadka jacaylkooda yacnii naftu waxay u iilanaysee ay doonayso jacaylkeeda ayaa dadka loo qurxiyey shahawaadka dadka loo qurxiyey maxaa ugu horreeya min annisaa shahawaadkaa dadka loo qurxiyey jacaylkooda oo dumarku ay ugu horreeyaan min annisaa waalbaniin innamadu ay ku xigaan oo ubadkiiyo awlaaddii la dhalayay ah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة iyo xoolaha faraha badan lee la urursanayo ee dahab iyo dheeman iyo fidaba leh waalkhayli almusawamati waalancaam iyo fardaha la qurxiyey ee waxa weeyaan qurxoon ee la calaamadiyey iyo nimcoolayda hadday geel tahay iyo hadday adhi tahay iyo hadday lo' tahayba waalxarf iyo beerashadii zaraca iyo beeraha la beeranayey allah marka uu tilmaamay shahawaadkaa dadka loo qurxiyee ay jecel yihiin ayaa rabbi waxa uu tilmaamay waxaasi inay yihiin raaxo yar oo dhammaanaysa oo aan wakhtigeedu dheerayn oo rabbi waxa uu yidhi daalika mataacu lxayaati addunya waxaa la soo sheegay waa raaxo adduunyo oo dhow oo aan dheerayn oo dhammaanaysa dhowaan laakiin waxaa la tilmaamay halka hantidee lama huraanka ah ee ay mudan tahay in muhiimadda la saaro wallaahu cindahu xusnulma'aab ilaahay agtiisana waxa yaalla marjic iyo meel loo noqdo wanaagsan waa jannatun carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin marka rabbi waxa uu tilmaamay shahawaadkaa dadka loo qurxiyee la jeclaysiiye haweenku inay kow ka yihiin waxa uu nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam reer banu israa'iil fitnadii lagu halaagay haween inay ahayd oo haweenku ugu horreeyeen ummadda nebi moxamed fitnadooduna waa dumarka oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fii muslimin min xadiidi abi saciidin alkhudri faataquu ddunyaa waataquu nnisaa faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa yacni rasuulku waxau yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam war iska ilaaliyoo ka cabsada adduunyada iyo dumarka yacni duunyo iyo dumar labada midna ha ku dagmina waayo reer banu israa'iil fitnadii ugu horraysay lagu halaagay haween bay ahayd waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayni min xadiidi usaama maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kamaan tegin fitno ragga kaga dhibaato badan haweenka yacnii dhibka ugu badan een rag kaga tegey ee raggu ay ku fidnoobi karaan waa haween sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi saciidin alkhudri maa taraktu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubbi arajuli alxaasimi min ixdaakun ma arag kuwa caqligooda iyo diintooduba ay dhiman tahay oo macnaha xagga caqliga iyo xagga diintaba nuqsaani kaga jirto waa haweenkiie oo haddana ka bedeli og oo ka tegsiin og ninka raggee rag yacnii rag marka la soo qaada ninka ugu ad adag ee arrimihiisa ugu adayga badan leh haddana ka beddeli og macnaha nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay yacnii dumarka naaqisaatulcaqli wadiin lagu tilmaamay ayaa haddana ninka rag ugu adag caqligiisa ugu beddeli og oo ninka rag ka soo dhex baxa adayg iyo caqliba hadday noqoto haweenay unbaa ka adag oo dhinaca kale u jeedin idan annisaa ama haweenku waa udubdhaxaadka iyo asaaska mujtamaca waana halka ubadkiiyo awlaaddu ay ka soo unkamayaan waana halka laga hagaagi karo ama laga halaagsami karo ilayn haanigunbay ka tolantaa marka haweenku maadaama maqaamka iyo mansilada ay leeyihiin hagaagooduna waa hagaaggii mujtamaca halaagooduna waa halaaggii mujtamaca oo hadba iyagu siday noqdaan ayuunbaa mujtamaca iyo bulshaduna ay noqonayaan waayo iyagaa asal iyo asaasu ah walaalayaal idan acdamu maa tamlikuhu lmar'a huwa alcafaafu walkaraamatu walxifaadu cala alxijaabi asharci wa dayaacuhu bitabaruj yacnii haweenku ama haweenaydu waxa ugu qiimo badan ay haysataa waa dhowrsoonaanta alla u siiyey iyo xijaabkeeda iyo xayaheeda inay ilaashato dhibaatada ugu weyn ee ku dhici kartaana waa inay xijaabka iyo xayaha ay ka tagto oo quruxdeeda ay bannaanka keento fasaad ka fara badanna ma jiro in haweenku ay xijaabka ka tagaan oo ay quruxdooda bannaanka iyo badka ay soo dhigaan ilaahayna waxau idhi subxaanah walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arlada ilaahay ha fasahaadinina inta allah subxaanahu wa tacaala uu hagaajiye dabadeed ee tawxiid iyo sunno iyo istiqaamo uu ku hagaajiyey ha ku fasahaadinina shirki iyo xumaan iyo xaaraan wallaahu laa yuxibbu alfasaad ilaahayna xumaanta ma jecla oo akhlaaqiyaadka xun iyo dhaqan xumada intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa necbi oo ma jecla wallaahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahayna waa kala og yahay ka wax fasahaadinaya ee bulshada baabi'inaya ee addoommada ilaahay iyo arlada ilaahayba ifsaadka ku wada iyo ka hagaajinaya ilaahay waa kala garanaya tabarrujka waxaa lagu qeexay sida ibnu manduur fii lisaani alcarab uu ku tilmaamay attabaruju lugatan huwa idhaaru lmar'ati ziinataha wa maxaasinaha lilrijaal waxaa tabaruj la yidhaahdaa haweenaydu inay quruxdeeda iyo wanaaggeeda ragga u muujiso oo yacnii haweenka yacnii fitnadu ay ku dhacdeen toosnayn waxaa laga yaabaa midiba meesha ugu qurxoon inay sidhaahdo raggu ha arkaane bannaanka soo dhig marka haadaa huwa tabaruj waxaa kaloo lagu tacriifiyey kullu ziinatin aw tajammulin taqsudu almar'atu biidhaarihi an taxluwa fii acyuni alajaanib waxaa tabaruj la yidhaha qurux kasta iyo isqurxin kasta oo haweenaydu muujinteeda ay uga jeedo inay ragga ajnabigaa ishooda ay ku qurxoonaato agtooda ay qurux iyo wanaag kaga hesho walaalayaal idan almar'atu almuslima ma'muuratun amran rabbaaniyan bicadami ibdaa'i ziina haweenayda muslimadda ah ee rabbi iyo rasuulkeedaba rumaysay waxay amran tahay amar rabbaani ah quruxdeeda inay qariso aanay muujin oo allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa yubdiina ziinatahun yaanay muujinnin quruxdooda haweenku haweenaydu ninkeeda ayuunbaa loo oggolaaday ziinadeeda iyo quruxdeeda inay u muujiso oo ay isku qurxiso laakiin bannaanka markay u baxaysa inay isqurxiso oy quruxda bannaanka soo dhigto muxaram weeyi oo mid loo oggol yahay ma aha innakana haweenka waxaa laga yaabaa ninkeeda inay ku ag fadhido yacnii maryo ama dhar aan qurxoonayn ama aan wanaagsanayn laakiin markay suuqa u baxayso waxaa laga yaabaa dharka iyo maryaha ugu qurxoon inay diyaarsato y ku labisato si ay bannaanka ama suuqa ay ugu baxdo waana khalad waayo dee ninkeedaa isku qurxi la yidhoo qaba laakiin suuqa dee laguma qabo suuqa isku qurxi lama odhan almar'atu almuslima hiya manhiyatun tamaaman can ibdaa'i ziina waxaa si dhammaystiran loogu diiday quruxda inay bannaanka keento oo allah wuxuu yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa iyadoo haweenkii nebiga sala allahu calayhi wasalam lala hadlaayo haweenka mu'minaadkuna ay kula mid yihiin oo xukumkaa ay la wadaagaan rabbi waxau idhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha u soo bambixina oo quruxdiinna bannaanka ha u soo muujinnina sidii jaahiliyadii hore ay u soo bambixi jireen ee quruxdooda ay bannaanka u keeni jireen asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayey wuxuu yidhi ay laa tugsirna alkhuruuj mutajammilaatin aw mutaطayibaatin ka caadati ahli aljaahiliyati aluulaa yacnii ha farabadinina inaad bannaanka u soo baxdaan idinkoo isqurxinaya oo iscadrinaya oo cadar iyo udgoon isku soo buufinaya sidii jaahiliyadii hore dhaqankoodu u ahaa aladiina laa cilma cindahum walaa diin kuwaasoon cilmi iyo diin iyo caqli midna aan lahayn iyo dadnimo fa kullu haada dafcun lishari wa asbaabih waxaasoo dhan waxaa loo amray haweenka muslimaadka ah si looga hortago sharka iyo xumaanta iyo asbaabta keensan karta xumaanta waayo islaamku marka uu shay xarimo xarama alasbaab almu'adiyata ilayh yacnii waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala shay markuu xarimo wadooyinka tagoo dhanna waa xarimaa waayo alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat wa kullu maa addaa ilaa xaraamin fahuwa xaraam waayo wasaa'ishu waxa ay leeyihiin axkaamta yacnii ghaayada ama hadafka ama halka ay ku gaadhsiinayaan oo yacnii shayga muxaramka ah dee waddada tagtaana waa xaaraan oo sinadu hadday xaaraan tahay dee inaad qofkii ajnabiga ka ahayd ee dumarka ahayd inaad eegtaha waa xaaraan waayo sinadii bay sabab u tahay inaad gacan qaadoo taabataa waa xaaraan yacni waxyaabahaasoo dhan maxaa loo xarimay inaad la khalwootood la gaar noqotaa waa xaaraan waayo waxay sabab u yihiin sinadii weyneyd inaad ku dhacdo haddaad araggii iyo taabashadii iyo khalwadii aad waxa weeyaan fudaydsato walaalayaal أول داع إلى التبرج والصفور هو الشيطان عليه لعائن الله يعني إبليس شيطان كاللعين كأه ee naxariista rabi laga durkiyey waa kii ugu horeeyey ee dadka ugu baaqa qaawinta iyo quruxda in bannaanka ay haweenku soo dhigaan yacni daacigii ugu horeeye dadka ama dumarka ugu baaqa inay isqaawiyaan waa shayطaan ilaahay waxau idhi subxaanah يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله وحول سبحانه يا بني آدم إلما النبي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة shaydaan yuu diintiinna idinka fidnayn sidii labadiinnii waalid waa aadam iyo xawaa jannada uga soo saaray isagoo maxay samaynayaa yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa isaga oo hugoodii iyo dharkay ku asturnaayeen ka siibaya si uu cawradooda u tusiyo innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum shaytaan iyo tolkiisa iyo ciidankiisu waxay idinka arkayaan meel aydaan idinku ka arkayn innaa jacalna shayaaiina awliyaaa liladiina laa yu'minuun allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala shayaadiinta waxaannu awliye iyo xigto uga yeellay kuwa aan rumaynayn ee gaalada ah kuwaasay sokeeye yihiin shayaadiinta laakiin ruuxa muuminka ah dee shaydaan shaqo kuma leh haddaba ukhtilmuslima waxaad ogaataa ka ugu horreeyey ee qaawin dadka ugu baaqay waa ibliis waa shaydaanka yansicu canhumaa libaasahumaa markaa markaad quruxdaada muujinaseed qarin weydo waxaad ogaataa inaad addeecayso dacwaddii uu ku baaqay ibliis waxaana waajibku yahay ukhtilmuslima inaad baaqa ilaah iyo baaqa rasuulka ad yeesho oo ka shayddaanka aanad yeelin waayo innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir isagu halka uu kuugu yeedhayo ee uu doonayo inaad wehel ugu noqotood la gashaa dee waa saciira yacni shaydaanku waxa uu colkiisa iyo kooxdiisa iyo dadkiisa ugu baaqayaa liyakuunuu min asxaabi saciir inay saciiraha asxaabteeda ka mid noqdaan oy naarta wehel ugu noqdaan oy halkaa la galaan markaa kala dooro inaad ibliis tabarrujka uu ku baaqaya aad yeesho ood saciiro iyo naarta wehel ugu noqoto iyo inaad ibliis aasido ood addeecdo alle iyo rasuulkiisu xijaabkay kuugu baaqayaan ood hesho jannatan carduha asamaawaatu waalard waa khiyaar adiga kuu yaalla oo midkaad doorata aad helayso walaalayaal nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxau idhi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra sinfaani min ahli nnaari lam arahuma laba qoloo ahlu naarka ka mida weli ma arag waxaa ka mida nisaa'un kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhunna ka asnimati lbukti almaa'ilah laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha latuujadu min masiirati kada wa kada nebi moxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh laba qolo oo ahlu naarka ka mida weli ma arag waxaa ka mida labadaa qole ee ahlu naarka ee nebigu uu sii sheegay maantana indheheenna aynu ku arkayna innaku haween kaasiyaatun caariyaat wa xidhan haddana qaawan waxbay xidhan yihiin xagga magaca oo dee maryay wataan beer qaryo lagu sheegayo waa beer muujiye waana caariyaad xaqiiq ahaanna way qaawan yihiin oo magaca uun buuhu iyo dhar ka yahe xaqiiq ahaan waa wax qaawan oo quruxdeedii laga dhex arkayo oo muujinayo oo qaabkeeda sifaynayo oo tilmaamaya maayilaatun mumiilaat waa kuwa xaqa ka leexsan dadkana ka leexinaya oo markay xaqii ka leexdeen dee dadkana waa ka leexinayaan waynu ognahay haween inta ay dad fidneeyaan ru'uusuhunna ka asnimati lbukti almaa'ilah madaxoogana sidii hal hayslaabaad mooddaa oo madaxa taaj iyo waxyaabaha ay dumarka qaar isticmaalaan ayaa madaxiibaa timaha dushoodiibaa wax kale lagu duldhisayaa oo lagu samaynayaa si madaxii ama timihii ay u weynaadaan madaxii ayaa wax lagu duldhisayaa sidii hal hays leh nebigu waxau idhi sala allahu calayhi wasalam laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaa wa ina riixaa latuujadu min masiirati kada wa kada kuwaasi jannada ma galaan iska dhaaf inay gala- inay galaane urteeda heli maayaan oo urin maayaan jannada udgoonkeedana waxaa laga helaa masiiro ama masaafo loo socdo intaa iyo intaa riwaayada kale muslim waxay tilmaantay wa ina riixaha la yuujadu min masiirati khamsi mi'ati caam waxaa udgoonka jannada laga uriyaa oo laga helaa shan boqoloo sannadood masaafo loo socdo marka loo jiro macnaha janno inay galaan daaye shan boqoloo sannadood in loo socdo in leeg bay ka fogaanayaan iska dhaaf inay galaane walaalayaal waxaa yacni cuquubada iyo waciidka sidaa u adag waxay haweenku ku muteen marka ay shayddaanka baaqiisa yeelaan ee ay tabarruj la yimaadaan ee ay quruxdooda muujiyaan walaalayaal aynu u soo daadegno mowduucaynu isugu nimid oo ah farriqii bayna alxijaabi alsharciyi waalxijaabi almutabarrij ayatuha alukhtu almuslima walaashayda muslimadaay waxaad kala saartaa ood kala soocdaa ood kala aqoonsataa xijaabka sharciga ah ee magaca xijaabkii shariicada qaadan kara iyo jilbaabka iyo ka mutabarrijka ah ee magaca xijaabka ka ah dhab ahaanna aanu ahayn magac mooye wax kale aan xijaabka la wadaagin kala garo ilaahay waxau idhi tabaaraka wa tacaala يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه الآية التي تسمى آية الحجاب وحي إلهي كيري تبارك وتعالى نبي الله قل لأزواجك هوينكاغي وحد كتر هذا وأريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاهرات كاها iyagaa laga bilaabay wa banaatik hablahaagii sharafta badnaa waxaad ku tidhaahdaa wa nisaa'i almu'miniin mu'miniinta haweenkoodoo dhan waxaad ku tidhaahdaa allahu akbar yacnii haddaad is odhan lahayd xijaabku reer nebi moxamed buu u gaar ahaa oo waa khasaa'istoodii haddaad odhan lahayd taa waxaa caddaynaysa inaanay sax ahayn dee waxa la raaciyo wa nisaa'i almu'miniin oo markii la yidhi haweenkaaga markii la yidhi hablahaaga waxa la raaciyoo lagu gebagabeeyey wa nisaa'i almu'miniin halkaa waxaa soo hoosgelaya kullu mu'minatin billaahi wa rasuulih addoon kasta oo mu'minad ah oo rabbi iyo rasuulkiisa rumaysay waxay soo hoosgelaysaa wa nisaa'i almu'miniin halkaa gaaladii unbaa ka baxday waxaad ogaataa haddaba ukhtilmuslima mu'minad kasta gabadh kastaoo mu'minadii halkaasay soo hoos gashay wa nisaa'i almu'miniin oo xukumkaa la siiyey haweenkii nebi moxamed iyo hablihii nebi moxamed haweenkii mu'minaadka ah oo dhammina way la wadaagaan maxaa uu amarku yahay yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaa la yidhi nebi allow waxaad haweenkaaga iyo hablahaaga iyo haweenka mu'miniinta oo dhan waxaad ku tidhaahdaa jidhkiinna ku raariciyoo ku sii daaya jalaabiibta oo ku astura amarkaasi yacnii idnaa'u ljalaabiibi cala aljasad waxba lagama soo reebin calayhinna lama odhan calaa bacdi aljasad weji lagama soo reebin gacan lagama soo reebin guud ahaan baa la yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihin marka yacnii jidhkii oo dhan jalaabiibtaa iyo xijaabkaa inay ku qariyaan oy ku asturaan amar ku sii nebi moxamedow ayaa la yidhi dabeed waxaa la tilmaamay hadday amarkaa qaataan fawaa'idka iyo midhaha ay ka goosanayaan daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn inay jalaabiibtaa jidhkooda huwiyaan oy ku xijaabaan ayaa ugu dhowaansha badan in la garto oo la aqoonsado inay haween dhowrsoon yihiin oo aan dabeed la dhibin wa kaana allaahu ghafuuran raxiimaa ilaahayna waxau ahaaday jalla shaanuh mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u dembi dhaafa markay u toobad keenaanee u soo noqdaan ee dembi dhaaf ay weydiistaan una naxariista addoommadiisa walaalayaal haadihi alaaya waxay qeexday oy caddaysay inay waajib ku tahay mu'minaadka dhammaantood inay jidhkooda jalaabiibtaa ku asturaan oo tin iyo cidhib madax iyo mijo meelna aanay dhaafin haddii meel la dhaafayo waa laga soo reebi lahaa lama yidhaahdeen yudniina calayhinna calaadaas yacni cumuumuljasad ayay tilmaamaysaa jidhkii oo dhan in lagu sii daayo oon meelna laga soocin oon laga reebin waxaana xaqiiqaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn yacnii haweenayda muxajabadda ah ee jidhkeediiyo quruxdeeda qarisay shaaraca markay marayso yacnii kuwa leexsan ama qalbigoodu uu buko waxaa laga yaabaa inaanay u hanqaltaagin ama aanay u hunguroon waayo waxay garanayaan haweenayda jidhkeedii sidaa u qarisay inay dhowrsoonto oo dhibaato aanay u soo kicin waxaa taa ka duwan haweenayda quruxdeedii bannaanka iyo badka soo dhigtay waraabo wal oo waddadaa fadhiya wuu u hunguroonayaa oo afkooda iyo addinkooda iyo ishooda midna ka nabadgeli mayso way damcayaan oo rajaa ka gelaysa waayo waxay odhanayaan hadday hagaagsan tahay quruxdeeda bannaanka may soo dhigteen markaasaa laga yaabaa inaanay nabadgelin maxaa had iyo habeen aynu ugu taagannahay yacnii kufsibaa dhacay inan baa halkan lagu fara xumeeyey waxaanaa dhacay marka hore maxaa kallifay inan cawro ah iyadoon xijaabnayn oo habeen madow ay tahay meelaha amaakinu tuham warriiba meelaha shakiga iyo xumaanta laga malaysanayo inay marto maxaa keenay markaasay dhacaysaa dhibaato badan inay waxa weeyaan dee u bambaxdo way dhici kartaa qof dhowrsoon dhibaato inay ku dhacdo qadar ilaahay oo haleelo waa wax dhici kara laakiin waxaynu ka hadlaynaa sida haalibka ah ficillada iyo foolxumada inagu soo noqnoqota waxa u sababa markay haweenku hanuunsami waayeen ee ay jidhkoodii qarin waayeen cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayo wuxuu yidhi haadihi alaayatu alatii tusamaa aayata alxijaab aayaddani waa aayadda loo yaqaano aayaddii xijaabka waa aayadda suurat alaxzaab faamara allahu nabiyahu an ya'mura annisaa'a cumuuman wayabda'a bizawjaatihi wa banaatih ilaahay waxauu nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam amray inuu haweenka guud ahaan u amro gaar ahaanna uu ku bilaabo haweenkiisa iyo hablihiisa waayo li'annahunna aakadu min hayrihin waayo iyaga xilka ka saaran baa ka adag dadka kale wa li'anna alaamira ligayrihi yenbagii an yabda'a biahlih qabla gayrihim sidoo kale qofka cid kale wax amrayaa waxa u habboon inuu ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo ooridiisa ka bilaabo cid kale intaanu gaadhin kamaa qaala tacaala siduu rabbi u yidhi korreeye yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa iimaanka laga helayow badbaadiya nafihiinna iyo ehelkiinnaba naarka badbaadiya markaa naftaada inaad ehelkaaga raaciso waxa markaa nebiga la amray inuu guud ahaan haweenkii iyo gaar ahaan kuwiisiiba u amro an yudniina calayhinna min jalaabiibihinna jidhkooda inay ku sii daayaan oy ku asturaan jalaabiibtooda wa hunna allaatii yakunna fowqa ahiyaabi min malxafatin wa khimaarin wa ridaa'in wa naxwih an yuqadiina biha wujuuhahunna wa suduurahun waxay jalaabiibtu yihiin maryaha waxa weeyaan dharkan caadiga ee haweenku ay hoosta ka xidhan yihiin yacnii maryaha ka sarreeya weeyaan jalaabiibtu oo yacnii waxa weeyaan shalmaddii iyo diricii iyo googoraddii iyo dharkii daakhiliga ahaa ee hoose ee ay hoosta haweenku ka xidhanayeen maryaha ka sii sarreeya ayaa jalaabiibta laydhaa ee jilbaabku marada hoose ma aha waa dharkan caadiga ee hoosta laga xidhanayo marada ka sii sarraysa ee dusha lagaga soo degayo ayaa jalaabiib laydhaa oo waxa ay ku qarinayaan markaa wejiyadooda iyo laabahooda markaa halkaa waxaa ka cad yacnii jilbaabku inaanu ahayn dee dharkan caadigaee haweenku ay xidhanayaan ee shalmaddan iyo hagoogtan ay ku hagooganayaan iyo masarkan iyo dharkan hoose ee ay quruxdooda hoose ku qarinayaan yacnii dharkaas maryaha caadiga ee caada ahaan loo xidho ilaan ruuxu qaawanaan kuma baxee dharkaa caadiga ah lama yidhaa jilbaab laakiin jilbaabku waa ka dharkaa caadiga ee hoosta laga xidho ka sii sarreeya ayaa jilbaab la ydhaa abubakr aljazaa'iri waxau ihi waljilbaabu huwa almulaa'a aw alcabaa'a takuunu fowqa dirici asaabiqi atawiil yacni jilbaabku waa marada ama go'a yacni waxa weeyaan ka sii sarraynaya dharkaa hoosta ay ka xidhan tahe diraca iyo wixii la midka ee waasaca ee ay hoosta ka xidhan tahay marada ka sii sarraysa weeyaan jilbaabku ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu amray haweenkii mu'minaadka ahaa jalaabiibtaa inay qaataan jilbaabka markaa ha u qaadan maradii kaa soo horbaxdaba ama shalmadii aad qaadataaba jilbaab ma aha waxaa lagu amray jalaabiib inaad qaadato jilbaabka markaa sidaa waa inaad u aqoonsato sheekhu lalbaanina jilbaabu lmar'ati almuslima isagoo qeexaya jilbaabka waxau yidhi huwa almulaa'a allatii taltaxifu bihi almar'atu fowqa hiyaabiha waa maradaa weyn ee haweenaydu ay isku duuduubayso ama ay jidhkeeda ku dadayso ee dharkeedii ka sarraysa yacnii dharkeedii ay xidhnayd ee caadiga ahayd maradaa ka sarraysee jidhka iyo dharkiiba ay ku dadayso ee dusha ay ka soo huwinayso weeyaan jilbaabku kadalika alimaamu albagawi fii tafsiirihi sidaasuu yidhi huwa almulaa'a alatii tashtamilu biha almar'a fowqa adirci waalkhimaar waa maradaas weyn ee haweenaydu ay isku duuduubaysee jidhkeeda ay ku asturayso ee waxa weeyaan shalmadii iyo wixii la midka ah ee hoosta ay ka huwanayd ka sii sarreeyo weeyaan jilbaabku ibnu xasamna waxau yidhi waljilbaabu fii lugati alcarab alatii khaaطabanaa biha rasuulu اllah huwa maa gaطaa jamiica aljismi laa bacdah jilbaabka waxaa lagu yidhaahdaa luqada carbeed ee rasuulku inagula hadlay sala allahu calayhi wasalam ee kitaabka iyo sunnaduna ay ku soo degeen waxaa jilbaab lagu yidhaha luqada carbeed waxa jidhka dhammaantii wada qariya laakiin badhkii wixii qariya jilbaab lama yidhaah jilbaabku waa ka waxa weeyaan jidhka oo dhan wada qarinaya walidaalik sheekha la yidhaha anwar alkashmiiri fii fayd ilbaari mujalladka koowaad safxada saddex boqol iyo siddeetan iyo sideed markuu sharxayo xadiidkii litulbisahaa ukhtuhaa min jilbaabiha xadiidkaasi wuxuu ahaa xadiidu umu catiya fi saxiixayn waxay tidhi rasuulku wuxuuna amray maalinta ciidulfidrida iyo ciiduladxada inaannu haweenka dhammaantood u saarro musallaha bannaanka ah ee ummadda muslimiintu ay maalintaa ciidda salaadda isugu soo baxayaan xataa kuwii caadada lahaa ee aan salaaddu ku waajibin ee aan tukanayn si ay khayrkiiyo ducada muslimiintu goobjoog uga noqdaan laakiin musallaha iyo halka lagu tukanayo unbay ka dheeraanayaan yacnii hablihii yaryaraa ee aan bannaanka u soo bixi jirin ee guryahooda ku asturaa dumarkii hooyooyinkii guud ahaan haweenoo dhan inaannu saaraan rasuulkuna amray ayaa umu cadiya ay tidhi markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allah ixdaana laa yakuunu lahaa jilbaab rasuulkii allow midkaayo jilbaabba ma leh yacnii daddanley ah oo duruufta adduunye ku adag tahay inay ahaayeen bay tusinaysaa adiga waxaa laga yaabaa tobannaan jilbaab ama maro ayaa isku kaa dul yaalla ama shuruud ha oofsadaa mayuu oofsanin laakiin umucadiya waxay leedahay badhkayo jilbaab ay ku baxaanba ma leh maxaa xala nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabiha haddaba walaasheed ha huwiso oo macnaha waxaa ka siiso jilbaabkeeda macnaha dee walaasheedii muslimadda ahayd hadday jalaabiib dhowra haysato mid ka mid a yacnii ha ammaanaysiiso ha ka ergisato hadhowna ha u soo celiso litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabiha waxau idhi asheekh anwar alkashmiiri xadiidkaa markuu sharxaayey wa culima min hada ana aljilbaaba matluubun cinda alkhuruuj waxaa xadiidkaa laga ogaaday jilbaabku inuu yahay mid daruuriyoo la doonayo haweenku markay bannaanka u baxayaan wa annaha laa takhruju in lam yakun lahaa jilbaab iyo haweeneyda muslimaddii gurigeeda bannaanka inaanay uga baxayn haddaanay jilbaab haysan ay ku baxdo waaljilbaabu ridaa'un saatirun min alqarni ila alqadam waxa uu sheekhaas yidhi jilbaabkuna waa go' ama maro weyn oo asturaysa yacnii waxa weeyaan haweenaydii geeska laga soo bilaabay ilaa gummadda macnaha waxa uu tilmaamay min alqarni ila alqadam macnaha min alqarni ila alqadamna waa madaxa laga soo bilaabo ilaa cidhbaha geeska ilaa gummadda ama madax ilaa mijo tin iyo cidhib waa maro wada qarinaysaoo wada asturaysa oon meel la ka tegayn jidhkeeda halkaa walaalayaal waxaynu ka fahmaynaa jilbaabkii yacnii haweenkii hore iyo saxaabiyaadku ay yaqaaneen ee diintu ay ku timid maaha maanta wax fara badan oo jilbaab loo yaqaano waa kaa jidhka dhammaantii wada qarinaya ee min alqarni ila alqadam maaha kan waxa weeyaan kuraanta ka sarreeya ama nisfu saaqaba ku dhow ama gaagaabanee la xidho dee noqon maayo jilbaab jilbaabku waxau noqonayaa kaa madax ilaa mijo wada qarinaya haddii kale shuruuddaadii ma dhammaystirra salaad bilaa weyse aad tukatay weeyaan macnaheedu ka ansixi mayso waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihin sida haweenka loogu diiday quruxdooda inay muujiyaan ayaa xataa waxaa la diiday quruxdoodii in la maqlo shanqadheeda waxay culimmadu yidhaahdeen bal hadda quruxda in la maqlo shanqadheedii la diiday in la muujiyana maxaad u malaynaysaa sow kama sii darra oo aafe iyo balaayo weyn ma aha haweenkii hore waxa caado u ahayd khalkhaal ama waxyaabo ay jidhkooda ku qurxiyaan inay lugaha iyo kubabka hoose ku xidhan jireen sida shuuliyada iyo dahabkaba dee haweenka maantu ay gacmahooda iyo qoortooda ugu xidhaan ayaa haweenkii hore lugahooday ku xidhan jireen waxyaabo ay ku qurxinayaan jidhkooda marka haweenkii hore jaahiliyadu marka ay ragga ag marayaan ayaa cidhibta ay dhulka ugu dhufan jireen si ay shanqadha raggu u maqlaan quruxda ay haweenaydu lugta ku xidhan tahay ilayn ma arkayaan oo way qarsoon tahay laakiin shanqadheeda siday u maqlaan ayaa lugaha ay dhulka ugu dhufan jireen markaasaa ilaahay waxau idhi tabaaraka wa tacaala arrintaa isagoo xarimaaya walaa yadribna biarjulihinna haweenku lugahooda dhulka yaanay ku dhufanin liyuclama maa yukhfiina min ziinatihin si loo ogaado quruxda ay qarinayaan yacnii taa si loo ogaado shanqadheeda loo maqlo yaanay lugihii dhulka ku dhufan luga dhul lagu dhuftay iska daaye dee waaba la muujinayaa maanta sow maaha oo ilaa kubkii iyo lugihii iyo cidhbihii ayaaba bannaanka iska socda qurux in la maqlaa la diiday in la muujiyaana waa ka daranta marka haweenka mu'minaadka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inay ka cabsadaan waayo haweenay mu'minada oo cilmigii baranaysa oo diintii ilaahay u heellan oo u taagan dee haddana xijaabkeedii hadduu noqdo mid kuraamaha ka sarreeya cidhibteedii hadday bannaanka marayso ila insharabaad xijaab noqon maaye jilbaabkeedu uu noqon waayo kii ummu salama ayaan darre inteeda leeg weeyey xadiidka sunani abi daawuud ku sugan ee ummu salama waxay tidhi xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa haweenkii ansaartu sida ay jawaab celintoodu noqotay markii aayadda xijaabku ay soo degtay xaqiiqaduna waxay tahay haweenka maanta iyo haweenkii hore farqiga u dhaxeeya waxa uu yahay kuwii hore ilaahay iyo rasuulkiisa markay maqlaan waxay odhan jireen samicnaa wa atacnaa bidix iyo midig midna may eegi jirin way hoggaansami jireen kuwa maantuse way jeedjeedsanayaanoo kolba dhinac bay u daymoonayaanoo nin la jecel yahay qiil looma waaye talow sideen yeelaabay odhanayaan markaasaa maanta oo dhan ay socdaan si ay wadaaduun uga helaan u fadwooda iska xidho kaa gaaban waxba dhibaato ma lehe haddii kale soconba kari mayso oo dee waad ku turaanturoonaysaa maadaa waxba qabsan karaa markaasay odhanaysaa alla ilaahay kanaa muraadkaygii iyo oofiyey sidaasay markaa ku qaadanaysa marka xaqiiqadu waxa ay tahay haweenayda mu'minadda ah cibaadadeeda iyo xijaabkeeda yaanay siyaasad iyo hadal gelin iyo hebel iyo hebel laakiin ilaahay waa inay ku raalligeliso bal ka warran qofka muslimkaee ragga ah gadhkiisii iyo guntigiisii hadduu hadal galo bal ka warran oon maalinba dhinac ka soo xiro oo maalin marada aan dhulka jiido oo maalinba aan qowl qaato waxba dhibaato male isbaalku ama gadhka haddii la gaagaabiyo waxba dhibaato male dee waa ayaan darro markaa sidaasoo kale haweenkuna xilka iyo xukumka saaran inay hadal geliyaan ma aha hadba qofka u fudaydinaya u fatwoonaya inay iska dabagalaan oy raacaan ma aha ilaahay waa inay kaga baqdaan oy diintooda aqoon u yeeshaan oo siday soomkooda iyo salaadooda u dhowranayaan maradooda jilbaabka noqonaysa waa inay u dhowrtaan oo shuruuddeeda ay bartaan waynu tilmaami doonnaa umusalame xijaabkeedii xijaabku ahaa waayo xaqiiqadu waxay tahay maanta xijaabka maanta socdaa waa xijaab casri ah mawdatulcasri baa la ydhaha maalinba moodeelka soo baxa ayaa lasoo goosanaya waaba lagu xaragoonaya xijaabkii xaragaabuu noqday laakiin xijaabkii ummu salama iyo siduu ahaa waynu tilmaami doonnaa dhulka ayuu jiitamayey haweenka jilbaabkoodu dhulka uu jiitamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa inuu naxariisto oo uu xaqaa ku sugo oo uu ka siiyo ajar iyo abaal badan kuwa xijaabkoodu uu gaagaaban yahayna ilaahay waxaan uga baryaa inuu hidaayad iyo hanuunka u soo rogo waayo xaqiiqadu waxa ay tahay waa waxaad ka damqanayso oo ku damqaya in haweenkii muslimaadku maanta ay khilaafaan xijaabkii ummu salama iyo saxaabiyaadka lagu yaqaanay xadiidkaasi markaa wuxuu tilmaamayaa lamaa nasalat yudniina calayhinna min jalaabiibihin markii aayaddaasi ay soo degtay aayat lxijaab fii suurati alaxzaab kharaja nisaa'u alansaari kaanna calaa ru'uusihinna alghirbaan haweenkii ansaareed bannaanka ayay u soo baxeen iyadoo madaxooga tuka inuu kaga taagan yahay aad moodda alkhirbaan waa jamcu quraab tukuhuna waa madow yahay waxaa loogu shabbahayaa maryaha ay xidheen baa madow ahaa cabdulmuxsin alcabaad calayhi raxmatullah xafidahu allahu tacaala waraacaah xadiidkaa sunanka marka uu ku sharxayo wuxuu leeyahay macnaha dee waa xikaayatulwaaqicuun oo markaa wixii ay qaateen uunbaa laga warbixinayaa laakiinse shardi ma aha jilbaabku midabka madowga in laga goosto ama laga tosho wax shardiga ma aha shuruuddiisana ka mid ma aha midabkii la doonaa laga goosan karaa bishardi anlaa yakuuna ziinatan fii nafsi inaanu laf ahaantiisuun quruxu noqon laakiin waxau tilmaamayaa uun xadiidkani markaa waaqicii taagnaa maryo madow oy la soo baxeen ayuunbaa loogu shabbahayaa kaanna calaa ru'uusihinna alkhirbaan sidii waxaad mooddo madaxa inuu tuka kaga taagan yahay maryaha madow ay xidhan yihiin iyo xasiloonaanta iyo deganaanshaha ka muuqda bukhaarina waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay tidhi yarxamu allaahu nisaءa almuhaajiraati اluwal ilaahay ha u naxariista haweenkii muhaajiraadkee hore lama anzala allahu walyadribna bikhumuurihinna calaa ju'uubihin markii allah uu soo dejiye aayadda qur'aankaa yacni haweenku yacni waxa weeyaan hagoogtoodii iyo marahamaryaha ay isku asturayaan ha yeelaan yacni meelaha bambannaan ee jidhkoodii ama maradooda ka jeexan yacni ha ku qariyaan hagoogtaas aayaddaasi markay soo degtay waayo juyuub waa jamcu jayb waxaana la yidhaahdaa maradu halka ay ka furan tahay ama qamiiska ama dirica yacni meelaha ay ka furan tahay ayaa jayb la yidhaa oo dee jaahiliyadii hore halkaa ay maradu ka furan tahay bay u dayn jireen si quruxdooda iyo qoorta waxay ku xidhan yihiin ama dhabarka ama xagga hore loo arko oo loo daalacdo tiibaa alla u amray inay hagoogaan oo ay daboolaan oo rabbi waxau idhi walyadribna bikhumurihin yacni hagoogtooda ha yeelaan iyo maryaha ay isku asturayaan calaa juyuubihinna meelaha daldaloolee bambannaan dharkooda yacni waxa weeyaan ha hagoogaan oo ha qariyaan oo hagoogtaa ha yeelaan marka aayaddaasi markay soo degtay caaisha waxay tidhi shaqaqna muruutahunna fakhtamarna biha maryahoodii intay jarjareen oo ay googoosteen ayay isku dabooleen oo isku astureen yarxamu allaahu nisa'a almuhaajiraat ilaahay ha u naxariisto haweenkii muhaajiraadka iyo ansaariyaadkiiba waayo waxay tilmaamaysaa dhaganuglaanta ay dhaganuglaayeen haweenkii ansaareedna sida xadiidka ummu salama dee mar alle markay aayatulxijaab soo degto waa kuwaa soo baxay jidhkoodii jalaabiibta iyagoo dam ku siiyey haweenkii muhaajiraadkuna waa kuwaa markay soo degtay maryahoodii intay googoosteen isku qariyey ee isku daboolay quruxdoodii ku qariyey waxaa markaa maanta looga baahan yahay haweenka muslimaadka ah inay dariiqii ansaariyaadka iyo muhaajiraadka ay maraan oo diintoodii ay u soo noqdaan oo xijaabkii waa la fudaydiyey oo hadal baa la geliyey oo dhinac walba waa loo dhigay asalkii in loo noqdo calaykum bilamri alawal looma baahna ka maanta socda ee casriga ah laakiin asalkii u noqda haddaad doonaysaan xijaabka cibaadada ah ee aad jannada ku helaysaan jahannamana kaga badbaadaysaan can caasim alaxwal qaala kunna nadkhulu calaa xafsa binti siriin wqad jacalat اljilbaaba haakada watanaqabat bih waxaa caasim alaxwal laga wariyey inuu yidhi waxaanu u soo geli jiray xafsa binti siriin iyadoo da' oo yani qof weyn noqotay waqad jacalat iljilbaaba haakada watanaqabat bih waxa uu yidhi iyadoo jilbaabkii intay sidaa ka yeeshay ku niqaabatay yacnii jilbaabkeedii intay ishuwisay madax iyo mijaba ku qarisay fanaquulu lahaa raximaki illaah markaasaa waxaannu ku odhan jirnay xafsa allaha kuu naxariistee qaala allaahu tacaala alla waxau yidhi waalqawaacidu min annisaa'i allaatii laa yarjuuna nikaaxan waalqawaacidu min annisaa allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhinna junaaxun an yadacna hiyaabahun hayra mutabarrijaatin biziinah wa an yastacfifna khayrun lahun waxa uu rabbi yidhi waalqawaacidu min annisaa yacnii haweenkii fadhiistay macnaha guurka ka fadhiistee da' gaadhay wakhti da'a yihiin oo guur aanay rajo ka qabin iyo ragtoona allaatii laa yarjuuna nikaaxan kuwaasoo aan rajaynayn oo damacanu ka hayn guur falaysa calayhinna junaaxun an yadacna hiyaabahun kuwaa dembi kama saara inay maryahoodii iska dhigaan maryaha waxaa looga jeedaa jilbaabka waxay tani deliil u tahay maro walba inaanay jilbaab ahayn waayo haweenaydu tee diraca iyo shalmadday xidhan tahay hadduu jilbaab u ahaa markay weynaato maxay dhigi yacni maqaawanaan bay ku bixi ilain jilbaab markii horeba may sidan laakiin waxaa loo jeedaa haweenaydii muslimadda ahayd markay gabowdo maradii sare iyo jilbaabkii xagga sare ay ka huwanayd ayaa laga fudaydiyey laakiin dee maryihii hoose iyo shalmaddii iyo dharkii kale ee hoose dee waa loo banneeyey quruxdeeda hoose ay ku qarinaysa laakiin maradii sare ee weynayd ayuunbaa laga fudaydiyey mar haddaanay rajo ka qabin guur iyadana aan damac laga qabin iyo rajo markaa rabbi waxau idhi kuwaa falaysa calayhina junaaxun an yadacna iyaabahun inay markaa iska dhigaan dee jalaabiibtii dembi kama saaro oo waa laga fudaydiyey maxaase shardi ah hayra mutabarijaatin biziina iyagoon qurux muujinay waayo islaanta lafteedii hadday isa soo qurxiso isa soo dhaldhalaalisoy yacnii waxa weeyaan waxyaabo fara badan ay soo adeegsato dee iyada lafteedii fidnay noqonaysa waayo waxaa la yidhaha likulli saaqidatin lahaa laaqita wax kastoo dhaca qofuunbaa ku foorarsadoo qaata yacnii shay aad isleedahay cidiba day mayso mid socdoo qaatuunbaad arkaysa marka macnuhu waxa weeye muraadku dee islaanta lafteedii hadday quruxdeeda bannaanka soo dhigto dee wax ku fidnoobo wax moodo la waayi maayo markaa shardi waxaa lagaga dhigay marka jilbaabka laga fudaydiyey hayra mutabarijaatin biziina qurux inaanay soo muujin ee asturan tahay waxaase alla ku gebagabeeyo gunaanadkii uu yidhi wa an yastacfifna khayrun lahunna inayse dhowrsoonaadaan ayaa u khayr badan waxaa lagu fasiray dhowrsoonaanta jalaabiibtooda inay iska wataan ilaa intay ku dhimanayaan macnaha xataa iyadoo lagaba fudaydiyey haddana inay iska sitaan jilbaabkaa culus inay u sabraan oo iska sitaan ayaa u khayr badan waajibse kuma aha wuxuu yidhi caasim alaxwal markaa xabse markaannu ku nidhaahno yacnii ilaahay aayaddaas ayaa uu yidhi waalqawaacidu min annisaa'i allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhinna junaaxun an yadacna iyaabahun markaa waxaannu ku odhan jirnay huwa aljilbaab waa jilbaabka maad iska dhigtid xabsaay qaal fataquulu lanaa ayu shayin bacda daalik wuxuu caasim yidhi waxay nagu odhan jiray nagu odhan jirtay xabsi war maxaa ka dambeeya falaysa calayhinna junaaxun an yadacna iyaabahunna waa jilbaabkii in la dhige eh maxaase ka dambeeya fanaquulu wa an yastacfifna khayrun lahun markaasaannu odhan jirnay waxaa ka dambeeya dee wa an yastacfifna khayrun lahun inay dhowrsoonaadaanba u khayr badan fataquulu huwa ihbaatu ljilbaab haddaba dhowrsoonaantaa khayr ka badani waa jilbaabka in la wato kaasaanan doonayaa khayr badnaantaa allaahu akbar waxaa markaa dadka dumarkaa waaweynaadee da'da ah loogu taag waayey jilbaabkii dhiga innakana shabbadaheennii dhallinyartahaa ee da'yartahaabaa loogu taag laayahay jilbaabka qaata markaasaa maraday qaataanna maalin walba nooc cusub lasoo goosanaya oo gaaban oo aan dheerayn oon dhulka jiitamayn oo khafiifa oo qaarkood iyaga laftoodii quruxa oo indhaha soo jiidanaya nabigu sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi almar'atu cawra faida kharajat istashrafaha shayطaan waa xadiis saxiixa fii saxiix iljaamic nebigu waxa uu yidhi haweenaydu waa cawro oo marka ay baxdo shaydaankaa u soo hanqaltaagaya shaydaanuljinkiibaa u soo hanqaltaagaya aan la arkayn oo doonayo inuu halaago shaydaanulinsigiina waa u soo hanqaltaagayaa yacni waxa weeyaan insiga ahaa laakiin shaqada shaydaanka hayey oo inuu halaaguu doonaya marka haweenayda labadaa shaydaan ee insiga iyo jinniga labadaas ayaa labaduba u soo baratamayaan markay bannaanka u soo baxdo dee marka waa inay isdhowrto oo asal ahaan gurigeeda ay ku sugnaato dan iyo daruuro bixitaan markay u qabatana shuruuddii sharciga ay ku baxdo oo jilbaab la'aan aanay bannaanka beradeeda uga bixin walaalayaal waxaan si kooban aynu u dul maraynaa yacnii maa huwa shuruudu alxijaabi sharci waynu tilmaannay xijaab shareecada waafaqsani inuu jiro iyo midaan waafaqsanayn haddaba kan shareecadu ogoshahay maxaa shuruudu ah oo uu ku ansaxaya kow waa siddeed shardiya xafido oo maskaxdaada iyo maankaaga ku qabo dabadeed maradaada dib ugu noqo oo bal hadda inuu dhammaystiray iyo inuu kala dhiman yahay markaa dib adugu isku xisaabi bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira cidina maradaada kuugu iman mayso oo ku xisaabin mayso laakiin gurigaaga markaad ku noqoto ama halkanba adoo jooga bal hadda naftaada iyo maradaada iyo shuruuddaa isu eeg maxaa ka dhiman maxaase dhammaysu ah shardiga koobaad واستيعاب جميع البدن شركة دمانتي مرضوا إني عام يشو wax laga soo reebayaa ma jiro waynu tilmaami doonaayo wejiga iyo labada kaf labada gacmood ee hore iyo wejiga khilaaf baa ku jira yacni in la qariyo sunnanimadeedu khilaaf ma leh oo waa sharci laakiin ma waajib baa oo haddii la banneeyo waa lagu dembaabayaa mise waajib ma aha culimmadu waa isku khilaafeen sida raajixee xoogga badan ee nusuustu ay xoojinaysaana waxa weeyi haweenaydu dhammaan jidhkeeda inay wada qarisaa inay waajib tahay oo weji iyo laba gacmoodna xataa aanay muujinayn markaa shardiga koowaad waa istiicaabu jamiici ilbadan jidhka dhammaantii inuu caam yeelo jilbaabka oo meelna aanu dhaafin waayo quruxdii in la muujiyaa ma bannaana yacnii badanka iyo jidhka haweenayduna dhammaantii waa min aziina waa quruxdii la amray in la qariyo ilaahayna waxau idhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haweenkii quruxdooda yay muujinin wixii ka muuqda iyagoon u qastin oon ugu talagelin mooyaane ilaa maa dahara biduuni qasdin walaa tacamud yacnii wixii iska muuqda iyagoon u qastin ama maryaha iyo jilbaabka dee dusha daahirka kae ka muuqda mooyaane qurux kale yaanay muujinin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray marka waxaa loo diiday quruxdoodii inaanay muujin waxna lagama soo reebin ibnu kaiir waxa uu tafsiirkiisa ku yidhi ay laa yudhirna shay-an min aziinati lilajaanib shay quruxdooda ka mida ragga ajnebiga ka ee gayaankooda ayay u muujineen ilaa maa laa yumkinu ikhfaa'uh waxa in la qariyaa aanay u suurto gelayn mooyaane ka daahiri hiyaab sida dee dharkaa muuqda ilan dharkay ma qarin karto waa jilbaabkiiyo maradii dee dushay ka muuqdaan amaba wixii iyadoon u qastin ka muuqda mooyaane oo dabayshaa maradii ka qaadi karta meel baa faydmi kartaa dee dembi kuma leh haddaanay ula kicin laakiin asal ahaan wax quruxdeeda ka mida inaanay muujin ibnu mascuud oo kale wuxuu yidhi ka ridaa'i wahiyaab sida maradaa dusha dee ka muuqanaysa cabdiraxmaan naasir sicdina aayaddaa walaa yubdiina ziinatahun waxau yidhi ka hiyaabi iljamiila quruxdooda yay muujinin sida maryaha quruxda badan leh walxuliy iyo dahabkiiyo wixii la midkaa laysku qurxinayay wa jamiicu albadani kulluhu min aziina jidhku dhammaantii quruxda ayuu ka mid yahay waana in la wada qariyaa waxau yidhi walamaa kaanat ihiyaabu daahiratu laabudda lahaa minha laabudda lahaa min duhuuriha yacnii markii ay u ahaaday dharka daahirkee muuqdaa mid ay lagama maarmaan tahay kolleyba inuu muuqanayo dee dharkan ay xidhantoo la arkayo ayaa alla waxau yidhi ilaa maa dahara minha ay hiyaabi daahira yacnii dharkaa ka muuqda mooyaane allatii jarat alcaadatu bilubsihaa idaa lam yakun fii daalika maa yadcuu ila alfitnati biha cabdiraxmaan naasir sicdi waxau yidhi yacnii dharkaa muuqda mooyaane caadadu ay ku dareertay haweenku inay xidhaan wax lagu fidnoobaana aanu ku jirin oo dee maradan lafteeda ama jilbaabkan muuqanaya hadduu yahay mid isaga laftiisii quruxa oo lagu fidnoobayo dee in waxa weeyaan la muujiyo lasoo xidhaa waa mamnuuc oo ma bannaana imaamu shawkaanina aayaddaa markuu fasiraayo walaa yubdiina ziinatahun waxau idhi ay maa yutasayanu bihi min alxilyati wagayriha yacnii waxa laysku qurxiyo ee dahabkii iyo waxyaabaha la midkaee haweenku gacmaha iyo qoorta iyo dee jidhka meelo ka mida ay sudhaan ay isku qurxiyaan yaanay muujinin oo haweenaydii waxa ka mamnuuca dee gacmahaaga waxaad ku soo xidhatay inay yacnii waxa weeyaan muuqdaan oo dahabkii iyo fargalkii iyo waxyaabihii aad xidhnayd dee inay raggu arkaan oo ay muuqdaan waa nooc min alfitna waana nooc min atabaruj oo quruxdaadii ood bannaanka soo dhigaysa weeye waxau yidhi markaa sheekhu imaamu shawkaani wa fi nnahyi can ibdaa'i ziinati nahyun can ibdaa'i mawaadiciha min abdaanihinna bilawlaa diidista laysu diiday quruxdii in la muujiyo waxaa yacnii soo hoosgelaya in laysu diiday quruxdaa meelihii lagu qurxinayena oo jidhka ka mida in la muujiyo diidista laysku diiday waa min baabi alawla walaxra iyadaa ka sii mudan oo haddii la yidhi quruxdii ha muujinina sida dahabkii iyo waxyaabihii la midka ahaa meeshii quruxdani ay lahaydee lagu xidhayee ama weji ama qoor ama gacan ama lug ahaydna dee in la muujiyaa mamnuucnimadeeda iyo inaanay bannaanayni iyadaaba ka sii mudanba oo dee suurtagal ma aha jidhka in la muujiyo in la banneeyo quruxdii in la qariyana waxa wey quruxdiina la yidhaahdo shaygii laysku qurxinayeyna ha muujinina jidhkiina muujiya in la yidhaahdo suurtagal ma aha marka mar haddii ziinadii la diiday mawdicu ziina meeshii quruxdana waa mamnuuc in la muujiyo istiicaabu jamiici اlbadan waxaa laga qaadanayaa aayaddii aynu soo akrinay aayatu aayat اlxijaab ee fii suurati اlaxzaab yudniina calayhina min jalaabiibihina horeynaynu u ishaaray oo haddii wax la kala reebayo calayhinna calaadaa iyo cumuumkaa lama adeegsadeen laakiin waxay tilmaamaysaa yudniina calayhinna jidhkoodii dhammaantii ha ku sii daayaan jilbaabka oo ha ku wada qariyaan ويشهد لهذا من السنة ما أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلان لم ينظر الله إليه يوم القيامة waxaa arrintaa u markhaati kacaya sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka cabdilaahi bnu cumar uu warinayo imaamu tirmidina sunantiisa uu ku soo saaray nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa maradiisa kibir iyo khuyalaa u jiida ilaahay ilnaxariisla maalinta qiyaamo kuma soo eego faqaalad ummu salama ilayn haweenkii hore caado waxa uu ahaa maryahooda inay jiidaane oo kuweennan oo kale may ahayne ummu salama kacdoo waxay tidhi rasuulkii allow fa kayfa tasnacu annisaa'u biduyuulihin oo rasuulkii allow haweenku faraqan ay dhulka jiidayaan oo maxay ku samaynayaan haddii cadaabkaa iyo cuquubadaasi ay maxaanku idhaha lagu mutaysanayo qaala yurkhiinahu shibra wuxuu yidhi taaka ayay hoosu dhigayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam faqaalad idantankashifu aqdaamuhun ummu salama waxay tidhi haddii jilbaabka ay haweenku taaka hoosu dhigaan cidhbahooda ayaa muuqanaya ilaan haweenkii saxaabadu waxay yaqaaneen haweenayda cidhibteedu inay cawro tahay oo in la muujiyaa ay mamnuuc tahay markaa waxay tidhi taaka haddii hoos loo dhigo dee cidhibta ayaa muuqan qaala fa yurkhiinahu diraacan walaa yasiidna calayh waxau idhi haddaba dhudhun ama xusul ayay hoos u dhigayaan oo ka siyaadin maayaan ama ka kordhin maayaan walaalayaal xadiidkii ummu salama ee xijaabkii haweenkii saxaabada tilmaamayey kaas weeyi jilbaabkii saxaabiyaadka lagu yaqaanay mid gaaban muu ahayn laakiinse wuxuu ahaa kaa dhulka jiitamaya dhudhunka hoos loo dhigayo ee cidhibta iyo lugaha qarinaya madaxa laga soo bilaabo ilaa mijaha ama cidhibta halka u hoosaysa haddaad doonaysaan markaa xijaabkii saxaabiyaadkii hore ansaariyaadkii iyo muhaajiraat aluwal dee dariiqii ummu salama wakaase mara laakiin haddaynu doonayno xijaab casrigan la tallaabsan kara dee qof walba waa khiyaarkiisa isagaa leh ilaahayna keligii buu la kulmayaa cidina kaaga turjumaani maysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad yeelaysa maantana adunbaa hadhow abaalkeeda mudan abu ciise tirmidi waxa uu yidhi wa fi lxadiidi ruksat linnisaa'i fii jari lizaar haddii raggii loo diiday guntigooda dhulka inay jiidaan oo lagu waajibiyo kuraamaha inay kor uga qaadaan weliba sida ragga u fadliga badane ay tahayba kubka barhtankiisa guntigoodu inuu gaadho waxa uu yidhi xadiidkani wuxuu haweenkii u fasaxay iyagu faraqoodii iyo guntigoodii dhulka inay jiidaan liannahu yakuunu astara lahunna waayo sidaasaa u asturaad badan imaamu albayhaqi waxa uu yidhi sida alcallaama alalbaani uu ka soo naqliyey wa fii hada daliilun calaa wujuubi satri qadamayha xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa waajibnimada ay waajib tahay haweenku cidhbahooda inay qariyaan waalirkhaa'u min nisfi saaqayn yacnii hoosu dhigiddaa jilbaabkii dhudhun ama xusul hoos loo dhigayaa waxay ka bilaabanaysaa labada kub barhtankooda yacni waxa weeyaan kubabka nuskooda ama koobabka bartankooda ayay ka bilaabanaysaa kamaa dakarahu lmubaarak fuuri fii tuxfati alaxwadi bisharci jaamici tirmidi sida uu ku tilmaamay mubaarak fuuri sharxiisa waxa weeyaan ee tirmidiga tuxfatu laxwadi waxaa kaloo la yidhi min alkacbayn sida imaamu alalbani uu soo naqliyey culimmada qaarna waxabay yidhaahdeen irkhaaga iyo hoosu dhigidda jilbaabka la jiidaya waxaa laga bilaabayaa kuraamaha ibnu kaiir tafsiirkiisa waxa uu ku soo naqliyo uu yidhi dakhala niswatun min bani tamiim calaa caaisha haween ree banu tamiim ah ayaa caasho u soo galay radia allaahu canha calayhinna hiyaabun riqaaq haweenkaasi waxay xidhnaayeen maryo jilicsan oo khafiif ah fa qaalad caaisha caaisha waxay tidhi in kuntunna mu'minaatin falaysa haada bilibaasi almu'minaat caaisha waxay ku tidhi haweenkii dharka khafiifkaa uula soo galay haweenyahow haddaad mu'minaad alle iyo rasuulkiisa rumeeye aad tihiin dharkani dharkii mu'minaadka ma aha wa in kuntunna hayra mu'minaatin fatamatacna bihi haddaydaan mu'minaad ahayn rabbi iyo rasuulkiisa rumeeyeyna dee iskaga raaxaysta adduunyadu waa mataacun qaliil waana laydinka qabanay waudkhilat imra'atun caruus calaa caaisha radia allaahu canha wa calayha khimaarun qibtiyun mucasfar caaisha qiso kale waxaa la soo wariyey in haweenay aroosa oo waxa weeyaan la guri geynayo ayaa loo soo geliyey caasho oo dharkaa khafiifka ah xidhan falammaa ra'athaa caashi markay haweenaydii dharka yacni khafiifkaa ku aragtay qaalat waxay ku tidhi lam tu'min bisuurati nnuuri imra'atun talbasu haada waxay tidhi walle suuratu nuur may rumaynin haweenay waxaan xidhani yacnii aayaadkii xijaabkee suuratu nuur ku sugnaa dee may rumayn ta waxaan xidhani awradaha alimaamu alqurdubi fii tafsiirihi aljaamic liaxkaami alqur'aan markuu fasirayay qowluhu tacaala yaa ayuha annabiyu qul liaswaajik khulaasadu waxay tahay yacnii haweenka mu'minaadka ah waajibka saarani waxa weeyi inay xijaabkii mu'minaadka ee saxaabiyaadkii hore ay dib ugu noqdaan oo aanay waxa maanta socda iyo moodeelka casriga aanay ku dagmin sheekhulalbaanina waxa uu yidhi xadiidka umu salama ee aynu hadda akhrinay markuu soo arooriyey wa fi lxadiidi daliilun anna qadamayi lmar'ati cawra xadiidka waxaa ku sugan haweenayda labadeeda cidhboodba yacni cawre inay yihiin lugaheedii hoose waana dalika kaana amran macruufan cinda annisaa'i fii cahdi nubuwa iyo arrinkaasi inuu ahaa arrin haweenkii saxaabada agtooda laga yaqaanay oo caado macruuf ahaa wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam fa innahu lama qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama juriihi shibra waayo nebigu markuu yidhi taa ka jiidoo hoos u dhig qaalad idan tankashifu alqadamaan waxay tidhi haddaa labada cidhbood ayaa muuqan mima yushciru biannahaa kaanat taclamu ana alqadamayn cawra waxay taasi ku dareensiinaysaa inay ogayd labada cidhbood cawre inay yihiin laa yajuusu kashfuhumaa oo in la muujiyaa ay mamnuuc tahay walidaa amarahaa annabiyu sala allahu calayhi wasalama an tajurahu diraaca sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray xusul ama dhudhun hoos inay u dhigtay jiiddo وفي القرآن الكريم إشاaرة إلى hذه الحقيiقة قuرآaنka شhرفta badanna waxa ku sugan tilmaanuu tilmaamayo xaقيiقadan وذلika في qowلihi تaعاaلى waana hadalkuu allah yidhi وlaa يضربna بأرجuلiهiنa ليucلمa ma يkفيina min زiinatiهin haweenku lugahooda yay dhulka ku dhufanin si loo ogaado quruxda ay qarinayaan waxa uu sheekhu yidhi waa تنبيهn بالأdنى عlى الأعلى kii hooseeyey ayaa la baraarujiyey si loogu deliishado oo loogu aqoonsado kaka sarreeyaana inuu ka sii daran yahay oo macnuhu waxa uu yahay haddii quruxdii maqalkeedii la diiday muujinteediina kaba daran akhraja alimaamu maalik xadiidan anna imra'atan sa'alat umma salama zawji اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama faqaalat ini imra'atun utiilu daylii haweeney imaamu maalik waxa uu soo saaray xadiidka tilmaamaya inay haweeney ummu salama weydiiso ooridii nebi moxamed ahayd waxay tidhi ummu salamaay ini imra'atun utiilu dayli anuu waxaan ahay haweenay faraqeeda dheerayso oo dhulka jiidda hadda eeg wa amshi fi lmakaani alqadir waxaanan socdaa meesha wasakhda ee qurunka iyo nijaasada iyo meel dee wax waliba meel walba waan maraa oo meel daahir iyo meel nijaasaba dee waan maraa qaalad ummu salama ummu salama waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle waxa uu yidhi yutaahiruhu maa bacdah waxa ka dambeeyaa daahirinaya sow kabaha in lagu tukadaa waa sunne oo dee masaajidadan roogagu ay yaallaankabe lala geli maaye marka ama socoto la yahay ama meel aan gogoli oolin ama marmar keliya ama janaasada bannaanada marka loola baxo yacni kabuhu hadday daahir yihiin in lagu tukadaa waa sunne oo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisuba waa ku tukadeen nebigu waxaanuu yidhi midkiin marka uu masaajidka yimaado ee uu doonaya inuu ku tukado dee masaajidkii nebiga roogagani may oolin oo kuwa maanta haddii lala gala dee mafsadaa ka dhacasiyo fitna laakiin meel ku habboon markaad hesho waa sunne markaa rasuulku waxa uu yidhi markuu qofku doonayo inuu ku tukado falyaqlibna calayhi fain ra'aa fiihimaa adan aw qadaran falyamsax bihima turaab walyusalli bihima intuu kabihii eego hadduu wasakha ma najaaso ku arko ciidda intuu ku masaxo ha iskaga tukado kabaha soo maydha lama odhan dahaarada kabuhu waa in ciiddaa la mariyo jilbaabkiina waa la midoo lama odhan dee carradii mar haddaad meel nijaasiya meel kaleba maraysaan soo maydhmaydha laakiin waxa uu rasuulku yidhi yutahiruhu maa bacdah halka ka dambaysuunbaa daahirinaysa oo jilbaabkaa dhulka jiitamaya hadduu nijaas maro waxa tahaaradiisu tahay meesha ka dambaysee nadiiftee uu marayo taasaa tahaaro u ah yacni waa ruksada iyo fudaydinta shareecadeennu ay noo fudaydisay een laynagu adkayn waayo shareecada islaamku waa diin sahlan oo aad iyo aad u fudud waxaanay tilmaamaysaa uun axaadiidtaasi dhammaantood jilbaabkii iyo xijaabkii saxaabiyaadku siduu ahaa waxaan maanta la wato inaanu ahayn in badan oo ka mid a sheekh ibnu cuthaymiinna calayhi raxmatullaah waxau yidhi xadiidkaa isaguna isagoo sharxaaya fa fii hada alxadiidi daliilun calaa wujuubi sadri qadami almar'a xadiidkaa waxaa ku sugan deliil tusinaaya haweenayda cidhibteedu inay qarisay inay waajib tahay wa annahu amrun macluumun cinda nisaa'i asaxaaba radia allaahu canhum iyo arrinkaasi inuu ahaa arrin laga yaqaanay oo caado ka ahaa haweenkii saxaabada agtooda waalqadamu aqallu fitnatan min alwajhi waxa sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxa uu yidhi cidhibtuna way ka fidna yar tahay wejiga iyo walkafayn labada gacmood bilaa rayb shaki la'aan fatambiihu biladnaa tambiihun calaa maa fowqah waxa hoose haddii laysku baraarujiyo waxay tambiih iyo dareensiin u tahay waxa ka sarreeyaana inuu ka sii daran yahay wamaa huwa awlaa minhu bilxukmi iyo waxa xukumka kaga habboon yacni baraarujin laysku baraarujinayo weeyi macnaha shay hoose haddii la diido waxa lagugu baraarujinayaa waxa ka sarreeyaana inuu ka sii daran yahay waxa uu ibnu cuthaymiin uu yidhi wa xikmatu sharci ta'baa an yajiba satru maa huwa aqallu fitnatan wa yurakhasa fii kashfi maa huwa acdamu minhu fitna wuxuu yidhi xikmadda suuban ee shareecada islaamku ay ku sugan tahay waxay diidaysaa inay waajib noqoto wixii fitnada yaraa in la asturaa inay waajib noqoto wixii ka fitno badnaana in la muujiyo oo la kashifaa ay noqoto mid bannaan suurtagal ma aha fa inna haada min altanaaqudi almustaxiili calaa xikmat illaahi wa sharcih waayo taasi waa iska horimaatin mustaxiilka oo ka caagan ilaahay xikmaddiisa iyo sharcigiisa suuban yacnii ibnu cuthaymiin waxauu yidhi suurtagal ma aha cidhibta oo fitnada ku jirta aynu garanayno intay leeg tahay inay fitno yar tahay yacnii suurtagal maaha cidhibtaa fitnada yarna in la yidhaahda in la qariyaa waa waajib wejigii ka fitnada badnaa iyo gacmihii ka fitnada badnaana la yidhaahdo waa la muujin karaa suurtagal ma aha waaba mustaxiil buu yidhi oo mar haddii cidhibtii la waajibiye qarinteeda waxa ka mudan oo kaga muhiimsan wejiga lagu fidnoobayiyo gacmaha in la qariyo bal haddaad isweydiisaan gabadha quruxdeeda marka la waraysanayo ma cidhibteeda iyo lugaheedaa la waraystaa mise wejigeedu waa sidee halkee la isweydiiyaa suurtagal ma aha meeshii quruxda ee la isweydiinayey ee lagu fidnoobayey in la yidhaah waa la muujin karaa halkii aan laguba fidnoobayn ama fidnadeedu ay yaraydna la yidhaahda in la muujiyaa waa mamnuuc suurtagal ma aha markaa caddaynta la caddeeyey inay waajib tahay qarinta la qarinayo cidhibtu waxay tilmaamaysaa waajibnimada in la qariyo wejiga iyo gacmaha kaba fidnada badan leh cabdulmuxsin alcabaadna waxa uu yidhi xafidahu llahu waracaah sidaa sheekh cabdiraxmaan ibnu sacad fii kitaabihi almar'atu walwilaayaatu siyaadiya uu ka soo naqliyey mujalladka koowaad safxada afar iyo toban waxa uu yidhi cabaadna calay xafidahu llahu waracaah faina majii'a ashariicati bitaqdiyati nnisaa'i aqdaamahun shariicadu imaatinka ay ku timid haweenku inay cidhbahooda iyo lugahooda hoose qariyaan yadullu dalaalatan waadixa si cad waxay u tusinaysaa calaa anna taqdiyata alwajhi waajib wejiga in la qariyaa inuu waajib yahay arrintaasi tusinaysaa liannahu mowdicu alfitnati waljamaali min almar'a waayo waa halka quruxda iyo fidnada ee haweenayda ku taalla wejigu wa taqdiyatuhu awlaa min taqdiyati alqadamayn isaga in la qariyo wejiga ayaa ka mudan oo ka muhiimsan dee lugaha iyo cidhbihii in la qariyo mas'alatu alwajhi waalkafayn yacnii qarintoodu inay sunnanimada iyo mashruucnimada hadal kama taagna laakiin hadalku wuxuu ka taagan yahay ma waajibba mise maaha sida raajixee nusuustaasi ay tusinaysana waajibku waa qarinta wejiga oo qisadii xadiisulifkiga safwaan ibnu mucaal asulami yani caashi markii ay ka hadhay waxa weeyaan geedigii ee uu isagu helay waxa ay tihi yani xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa inay tidhi fara'a sawaada insaani naa'im faataanii xiina ra'aanii wa kaana qad ra'aanii qabla alxijaab waxay tidhi dee qof meel ka mida u mugdigiisii markuu arkay waa ii yimid markuu i arkayna wuu i gartay waayo xijaabka intii aan la soo dejin ayuu i yaqaanay fastayqadtu biistirjaacihi xiina carafanii waxay tidhi waxaan ku soo toosay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuuntii uu yidhi markii uu i gartay fakhammartu wajhii bijilbaabii wejigayga jilbaabkaygii baan kaga qariyay bay tidhi markaa waxay tilmaamaysaa markaa arrintaasi yacnii wejiga oo la qariyaa dhaqankii saxaabiyaadka inuu ahaa kadalik fii sunani abi daauud can caaisha walxadiidu fi lmishkaat waxay tidhi kaana arukbaanu yamuruuna bina wanaxnu muxrimaat maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam caasho waxay tidhi ragga waxfuushan ee safarkaa waxayna soo mari jireen annagoo rasuulka la soconno muxrimaadahoo cumro ama xajkii uu noo xidhan yahay waxaana sunnadu ay tahay yacnii waxa weeyi marka ay dumarku xaj ama cumro xidhaan wejiga iyo labada gacmood inay banneeyaan waa waajib oo yacnii wejiga iyo gacmaha waxba ma saari karaan oo golofaskiina xidhan maayaan niqaabkiina xidhan maayaan waxay tidhi markaa annakoo xajkii ama cumradii noo xidhan tahay markay ragguna soo maraan fa idaa xaaduunaa sadalad ixdaanaa jilbaabaha calaa wajhiha waxay tidhi markay naguna soo qaabilaan midkaayo jilbaabkeeday wejigeeda ku soo dayn jirtay si ay uga qariso ragga araggu inay arkaan fa idaa jaawasuunaa kashafnaah mar alla markayna dhaafaan ayaannu faydi jirro oo bannayn jirray taasi waxay tilmaamaysaa yacnii iyadoo ay waajib tahay wejiga inay muujiyaan xaaladda ixraamka ay haweenku ku jiraan ayaa haddana raggii markay ku soo baxaan ay jilbaabka wejiga ku qarin jireen waxay tilmaamaysaa waajibnimada yacnii wejigii in la qariyaa uu waajib yahay qiso waxa weeyaan sheekhulalbaani fii jilbaabi almar'ati almuslima uu ku soo saaray waxay tahay qisadaas abi cabdilaahi moxamed ibnu axmed ibnu muusa alqaadi waxaa laga wariyey inuu yidhi xadartu majlisa moxamed ibnu isxaaq alqaadi waxaan xaadiray golihii ama goobtii moxamed ibnu isxaaq alqaadi waxuu ku kala xukumi jiray bira'yi sanata sittin wa amaaniina wa mi'atayn sannadkaas wa taqadamad imra'atun fadacaa waliyuha calaa zawjiha khamsa mi'ati diinaarin mahra marka waxa uu yidhi yacnii haweeney ayaa qaadigii u timid dabadeed weligeedii waxa uu ku sheegtay haweenaydaa ninkii qabay shan boqoloo diinaaroo mehera inay waxa weeyaan ku leedahay fa ankar ninkii waa diiday fa qaala alqaadi shuhuudak marka waxaa la yidhi haweenaydii markhaatiyadaada keen weligii haweenayda waday qaala qad axdartuhum waxau yidhi waan keenay fastadcaa bacda shuhuudi an yandura ila almar'a liyushiira ilayha fii shahaadati dabadeed markhaatiyadii qaar ka mida ayaa loo yeedhay si uu haweenaydii u eego oo dee maraggiiyo markhaatiga ugu furo fa qaama shaahid wa qaala lilmar'ati quumi markhaatigii intuu soo kacu haweenaydii yidhi kac fa qaala zawj tafcaluuna maada hadda waxaysaya gabadhan iyo ninkeedii gabadha weligeedii baana wada markaa ninkii baa yidhi war maxaad ku samaynaysaan gabadhii kac markii la yidhi qaala alwakiil markaa wakiilkii waxa uu yidhi yanduruuna ilaa imra'atika wahiya musfira litasixa cindahum macrifatuha dee sow kuma markhaati kacayaan waxaa la doonayaa gabadha inta wejiga niqaabka laga qaado in wejigeeda la arko si ay u aqoonsadaan dee tii ay ku markhaati kacayeen inay tahay iyo inay tu kala tahay fa qaala azawj wa innii ushhidu alqaadi ana laha calaya hada almahra aladii taddaciih waxau idhi haddaba qaadiga waxaan markhaati gelinayaa oon u sheegayaa meherkaa ay sheeganaysa inay igu leedahay walaa tusfiru can wejiha wejigeeda yay bannayn wuxuu yidhi marba haddii layidhi wejiga bannee waxay sheegataba way igu leedahay faraha ka qaada si aan wejigeeda loo arag iyadana markii loo sheegay waxay tidhi wa ana ushhidu alqaadi annii wahabtu hada almahra lahu wa abra'tuhu minhu fi dunya wa fi alaakhira iyaduna waxay tidhi markhaatiga waxaan qaadiga waxaan markhaati gelinayaa oon ogeysiinayaa meherkaa inaan siiyey oon ka saamaxay ifya aakhiraba markaasaa qaadiguu yidhi yuktabu haada fii makaarimi alakhlaaq dhaqan wanaagga ayaa arrintaa lagu qorayaa shaahidka qisada waxaynuu soo qaadannay yacnii ninkii ay haweenaydiisa iyagoo ashkatoonaya qaadiga u yimaadeen markay noqotay wejigeedii in la banneeyo wuxuu yidhi haddiiba wejigeeda la bannaynayo waxay doonaysaba oo igu leedahay faraha ka qaada waxay tilmaamaysaa wejiga oo la qariyo ama waajibnimadiisu halkuu ka taagnaa dadkii hore iyo sida maanta innaka uu inoola fudud yahay walaalayaal iyadoo wakhtigu uu kooban yahay muxaadaraduna ay ballaadhan tahay aynu yaro dadejinayno shardiga labaad wuxuu yahay allaa yakuuna ziinatan fii nafsih jilbaabka marada laga goosanayaa naf ahaantiisa qurux inaanu u noqon laftiisu inaanu quruxahayn oo suurtagal ma aha jilbaabkii loo amray in quruxda haweenayda lagu qariyo laftiisu inuu qurux noqdo sheekhulalbaani wuxuu yidhi calayhi raxmatullaah markuu sharxayo walaa yubdiina ziinatahun fainahu bicumuumihi yashmalu hiyaaba aahirata waidaa kaanat muzayana idaa kaanat musayanatan tulfitu andaara arijaali ilayha waxa uu sheekhuu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna yacni aayaddaasi cumuumkeeda waxay koobsanaysaa xataa dharkaa muuqday xidhanaysa jalaabiibta idaa kaanat musayana haddii jalaabiibtu ay tahay mid la soo qurxiyey oo midabo kala duwan iyo dhaldhalaallo iyo wax dadka soo jiidanaya lagu soo tolay oo tulfitu andaara rijaali ilayha aragtida ragga ay soo jiidanayso oo lasoo daymoonayo loo hanqaltaagayo wayashhadu lidaalika qowluh waxaa arrintaa u markhaati kacaya hadalka allaahuu yidhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa haweenkiiow guryihiinna ku sugnaada hana u soo bannaan bixina yacnii bannaankaoo quruxdiinna ha muujinina sidii jaahiliyadii hore u muujin jirtay sheekhulalbaani waxau yidhi waalmaqsuudu min alamri biljilbaabi inamaa huwa satru ziinati almar'a ujeeddada laga leeyahay jilbaabka in la qaataa waxay tahay uun haweenaydu quruxdeeda inay ku qariso falaa yucqalu xiinaidin an yakuuna aljilbaabu nafsuhu ziinatan markaa suurtagal ma aha caqli wax lagu qaadan karana ma aha jilbaabka laftiisii in isaga qurux laga dhigo maantana waynu naqaannaa oo waaba lagu tartamayaa gabadhibo gabadhay ka jilbaab qurux badan tahay oo midabada iyo quruxda ayaaba beratan iyo tartan loogu jiraa laakiin waxaanay haweenku fahmin inaan laba oggolayn qurux in bannaanka lasoo dhigo ta jidhkaaga iyo tamarada aad xidhanaysa midna yacnii midab caadi oo dabiici ah oon aragtida iyo yacnii ragga dareenkooda aan soo jiidanayn maradaada ka goosoo ka talo walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa yacnii waa loo diiday haweenko waxaa la yidhi quruxdiinna bannaankaa soo dhigina waatabaruju qad yakuunu fi hiyaabi kama qad yakuunu fi sayri waalkalaam tabarujku sida uu dharka u noqon karo oo dhar qurux badan oo la muujiyaa sida uu tabaruj u noqon karo ayaa waxa weeyi hadalkii iyo socodkiina tabarujku u soo gelaya oo siduu u soo gelayaa yacnii hadalka jajaban ee laxniga iyo leexashadu ay ku jirto ee ragga lagu fasahaadinayo ama lagu fidnaynayo waa nooc tabaruja waxaa kaloo tabarujku uu noqonayaa fi sayr yacnii socodka laftiisa tabaruj ayaa gelaya oo waxa weeyaan gabadhii hadday dee isjajabiso kolba dhinac isku leexiso dee waa nooc tabaruj ah markaa tabarujku socodkii waa soo gelayaa hadalkiina waa soo gelayaa maradiina waa soo gelayaa labadaba waa inay ka ilaaliso maradaada tabarrujka ka ilaali oo wax qurux badan ha ka goosan socodkaaga tabarrujka ka ilaali oo isjejabinta iska ilaali hadalkaaga tabarrujka ka ilaali oo hadalka jaban ee leexsan een toosnayn iska ilaali haweenkuna way yaqaanaan hadalka fayow iyo hadalka aan fayoobayn yacnii hadalka caadiga ah ilan ilaahay waxau idhi markii loo diiday hadalka jaban yacnii waqulna qowlan macruufa oo ilaahay waxau yidhi falaa takhdacna bilqowl hadalkii ha jilcinnina oo dumarku hadalka inay ku khuduucaan oo ragga u jilciyaan looma bannayn si aan qofka bukaa u damcin ilaahay waxau yidhi hadalka ha jilcinnina haweenkiiyow fayatmaca aladii fii qalbihi marad si qofka qalbiga ka jiranee ka bukaa aanu idiin damcin maxaa laakiin laga daba keenay waqulna qowlan macruufa hadal hagaagsan dhaha laakiin hadal hagaagsan ku hadla waxa aayad yacnii waxay culimmadu yidhaahdeen waxa loo daba dhigay waqulna qowlan macruufa shareecadu waa wasat waa dhexdhexaad haddii hadalka jilicda sanee jajaban laguu diiday dee laguma oggola hanjabaadda iyo hadalka qallafsanna ninkii u hanjab laguma laho dee la dagaalan hadal jilicsanoo jabanna laguma oggola dee laakiin waxaa lagu ogol yahay bayna daalika sabiilan intaa inta u dhaxayso oo hadal aan qallafsanaynna hagaagsan jajabnaan iyo laxnina aan lahayn intaas weeye marka calaa kullin dee haweenkii nebi moxamed marka awaamirtaa la siinayo kuwa maanta jooga maxaad u malaynaysaa marka tabarrujku intaba waa soo gelaya haddaba ukhtilmuslima tabarrujka hadalkaaga ka ilaali oo tabarrujka socodkaaga ka ilaali oo tabarrujka jilbaabkaaga ka ilaali haddaad doonaysa inaad guulaysato tabarrujka culimmadu waxa ay ku fasireen والتبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل تبرجك وحوي haweenaydu inay quruxdeeda iyo maxaasinteeda iyo wixii lagu waajibiyey inay qarisa inay ka muujiso bannaanka ka soo dhigto waxay ninka shahwadiisii ugu yeedhanayso ama ay waxa weeyaan ku fidnaynaysa ninka hada huwa tabaruj oo xataa islaamihii jilbaabka laga fudaydiyey shardiga lagu xidhay waxa weeyaan hayra mutabarrijaatin biziina ay hayra mudhiraatin biziina iyaga oo aan qurux muujisanayn markaa haweenaydu ama qof da'yar oo dhallinyara ha noqoto ama qof weyn ha noqoto marnaba waa ka mamnuuc oo looma oggola inay quruxdeeda sinaba u muujiso ninkaagunba loo oggol yahay inaad u muujiso ood isku qurxiso laakiin markii waxa weeyaan bannaanka laysku qurxiyey tii guriga iyo ninka ayaa meesha ka baxday waa xaqiiqo jirta weeye shardiga labaad shardiga labaad wuxuu ahaa kaas shardiga saddexaad ayaynu u gelaynaa shardiga saddexaad wuxuu yahay iyadoo aan filaayo kolley inaynaan kaga boganayn muxaadaradan oo aynaan dhammayn karayn haddana kolley intaynu ka gaarhi karraynu wadaynaa wakhtiguna waa iska dhidhowyey shardiga saddexaad waa an yakuuna safiiqan hayra shafaaf kolley wakhtigu waa dhacay markii hore majlis keliyun baynu ugu tala gallay laakiin duruuftiiyo wakhtigu waxay keensatay inaynu majlis labaad kusii dhammaystirno waayo siddeeddii shardi waxaynu maraynaa shardigii saddexaad waxaa kaloo inoo dhiman xijaabka mutabarijka ah suwarkiisa wax ka mid a inaynu tilmaanno kolleyna dee muhiimadda mowduucu uu leeyahay unbaa keensatay wakhtiga idinka laftiinnana kolley waa in aad hore loo yar yimaadana way fiican tahay si aan maalinta dambe u dhammaystiri karro wakhtigoo dhammaaday aawadeed maanta intaas ayaan ku joojin doonaa jimcaha dambe iyo bacdalcasri mubaasharatan ayaynu majliskaasi dhammaystiri doonaa biidni illaah وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم